barnaamijka dhakhtarka weydii ee maatara wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku-xirka caafimaadka afrika ee ka baxay idaacaddan v o a ku soo dhowaada barnaamijka dhakhtarka weydii hooyada uurkale marka ay qaadato cunto badan taasi marka ay dhalayso dhibaato ma u keeni kartaa su-aashaasi iyo qaar kale ayaa dhegaystayaasheenna uo la soo xiriiray barnaamijka dhakhtarka weydii waxa ay weydiinayaan daktar mahdi cali maxamed oo qaabilsan xanuunnada carruurta iyo nafaqayntooda kana howlgala rugta caafimaadka carruurta ee magaalada hargeysa magacaygu waa samata cabdillaahi waxaa jooga hargeysa hooyadu marka ay uurka qaado iyadoo ilmaha yar uurka ku jirta haday cunto badan la cuno dee si traditionalk hore ilmaha yar baa weynaanaya kadib markaa usoo bixi waaya marka maxaad kula talin lahayd hooyooyinkeeda nafaqada badan marka uurka lasa lama cuno hooyadu markay uurka leedahay waa waajib inay qaadato raashin nafaqadeedu isku dheeli tiran yahay oo kafaysa baahida ilmaha ku jira haddii intaa qaadan weydo ilmahaa soo dhalanaya dhibaata ayuu lasoo dhalanayaa miisaankiisa ayaa yaraanayaa xanuunna kama baxayo inay hooyadu fikrad iska dhaadhiciso haddii ay aan raashin daalac naasila qaato in ilmuhu igu weynaanayo ilmuhu wuxuu ku weynaanayaa haddii raashinka aad qaadanayso kuma weynaanayo laakiin sababo kale iyo dhibaatooyin kale mashaakilo kale ayuu ku weynaanaya marka waxaan ku kula talinaynaa inay raashinkaa isku deelmisan qaadato wax dhibaato ka imanayaana haba yaraatee ma jirto laakiin hadday qaadan weydo dhibaatooyin fara badan ayaa hooyada uga soo gudbanaanaysa waa tahay magacaygu waa farxiye maxamed axmed waxaan idinkala soo hadlaya hargeysa waxaan weydiin lahaa su-aasha ah faa'iidada guud ee naasnuujinta u leedahay difaaca jidheeda ilmaha waa maxay doctore faa'iidada naasnuujintu ilmaha u leedahay dee lama soo koobi karo horta caanaha naaska waxaa ku jira wax alla wuxuu ilmuhu u baahnaa brotiin ha noqoto carbohydran wixii jidhka dhisaya ilmaha soo dhashay dhismaha jidhkiisa uu baahnaa waa ku jiraan waxaa kaloo ku jira habka ay ugu jiraan iyo habku ilmuhu u qaadanayo ee ay waxaa ku jira wax alla wixii difaaca ka ilaalinaya ilmaha ifka usoo baxay wixii jeermiska ka ilaalinaya ayaa caanaha naaska ku jira oo waxaanu idhahnaa caanaha naasku waa tallaalkii ugu horeeyay ee ilmaha la siinayay weliba kuwa dambarka ee ugu horeeya caanaha naaska ugu horeeya marka waa koritaanka maskaxda oo hooyadu markay caanaha naaska siinayso waxay la leedahay xidhiidh toosa ayay ilmaha la leedahay oo maskaxdiisa korinaysa sida masaasada marka la siinayo dee bahashaasun afka loo gelinayo oo aan wax xidhiidh iyo wadahadal uu ka dhexayn sidaana maskaxdeeda ayay ku dhisaysaa marka jidhka dhismihiisii maskaxda dhismihiisii xaggii dhaqaalihii xaggii nafaqadii mid walba waa waataam oo waa boqol kiiba boqol marka waxa weeyaan faa'iido aan la koobi karayn ayay naasi uleeyihiin caanaha naaska uleeyihin ilmaha waaye magacayga waxaa lahaa samatir cabdillahi adan waxaan joogaa hargeysan kaala soo hadlaya imka dhaktar waxaan ku weydiin lahaa qoysaska dabaqada hoose nolosha aan carruurtooda heleen diet foodka cuntada isku dhamayska tiran leh maxaad kula talin lahayd masiyaan carruurtooda waxaa kaloo jira guskub ay bixiso hay-adan unicef oo caruurta la siiyo guskubka haddaa ilmaha in fara badan loo wado oo la siiyo wax ma ku keeni karaa samatarwalidan waa su-aal fiican horta koritaanka ilmuhu taajir iyo faqri uma dhexeeyo waxa weeyaan wa waa aqoonta hooyada iyo kartideeda iyo firfircoonideeda iyo sida ilmaha u daryeesho ayaa korisa ilmaha marka la korinayo dhaqaalo weyn uma baahna laakiin waxay u baahan tahay hooyadu inay aqoon leedahay oo ay kala door bidayso raashinkay soo iibsanayso oo halkay bariis ka soo iibsanayso inay misirka ka soo iibsato halkay buskutka carruurta ka soo iibsanayso inay hadhuurkeenii ama arabakideenii samaysato waxyaalo loo kala oo ay ay ku korin karto iyadoon dhaqaalo fara badan kaga bixin ayaa waddankeena jira oo aan inta badan ku waaninaa marka uma baahna dhaqaale su-aasha labaad ee biscuitkan ay uniceftu bixiso waxaa loogu talagalay carruurta nafaqadarada halistu ay hayso ayaa la siiyaa uma maahayn kuma habboona carruur ay nafaqadoodu wanaagsan tahay oo caadi iska ah meelo gooniya oo xanaano ayaa lagu bixiyaa inay suuqa soo galaana maahayn taasna markaa dadka u baahan waa dhakhaatiirta iyo xarumaha carruurta ayaa sheegaya oo miisaanka iyo dherarka iyo da-da ayaa laysu qiyaasayaa marka maahayn wax dukaanada laga iibsado oo caadi ah hadday yaalaanna uma uma habboona hayo magacayga waxa weeyaan yaasmiin cumar Haye.
ilmaha qaar baa markay dhashaan iyagoo xanuunsan oo bilaa nafaqa macnaha bukaan ku dhasha sabab markaa maxaa lagu nafaqayn karaa amaba ilmaha lagu daaweyn karaa Eh, yaasmiin eh, dhibaatada ilmuhu uu kusoo dhashay ee xanuunada ay kusoo dhashaan way fara badan yihiin waa xanuuna eh, qaarkood ay ka yimaadaan hooyadu markay uurka leedahay oo waktigaa asiiba ilmaha qaarkoodna waxay soo dhashaan mar alla marka ay soo dhalanayaan ayay ku dhacaan oo meesha ay kusoo dhalanayaan iyo iyo eh, cidda ka dhalinaysa iyo habka lagaga dhalinaya ayaa dhibaatadu ka timaadaa qaarkoodna bilaha ugu horeeya ayay xanuunadu ku dhacaan marka waxay ku xidhan tahay eh, eh, derajada iyo waktiga ay ilmuhu ku dhaco si walba kolley ilmaha xanuunadaas ay kusoo dhaceen wuxuu u baahan yahay in loo geeyo dad takhasus u ah oo aqoontooda leh si ay ilmaha si degdega wax uga qabtaan waayo dhibaatada soo marta ee waktiga ugu horeeya soo marta waxay noqon kartaa dhibaato raagta oo eh, diif weyn ku reebta eh, ilmaha marka waxaan kula talin lahayn haddii ay dee xanuuno culus ay ka dareemaan ilmaha inay si degdega u geeyaan eh, xarumaha caafimaad waxaa magacaygu waa samatir cabdillahi aadan waxaan ka soo hadlayaa hargeysa daktarka waxaan weydiin lahaa ee, dadku inta badan aqoon uma wada laha calaamadaha lagu gato nafaqadarada marka dhowr calaamadood ma noo sheegi kartaa oo lagu garanaya nafaqadarada marka si markay dadku arkaan ay u geeyaan xarumaha caafimaadka carruurtooda marka nafaqadarada ku arkaan Eh, waa waa su- su-aal iyaduna aada u wanaagsan weeyaan oo dumarku inay ogaadaan marka ilmuhu uu soo hayo ee nafaqadaradu hooyadu inta badan way garataa hooyadu waa macalin weeyaan ilmaheedu markuu xanuunsanayay markuu eh, xanuunku ay soo hayo way garanaysa in nafaqadaradu ay bilaabmayso inta badan ilmaha miisaankiisa ayaa sii dhacaa markuu nafaqadaradu ay soo socoto timaha ayaa caddaada hilibkii ayaa ka dhammaada jidhka lafa socda ayuu noqdaa ilmihiibaa daciifa wuxuu daayaa inuu een, cuntadii buu joojiyaa xanuuno ayaa ku dhacaa qaarkoodna barar ayay keenaan oo ilmihiibaa indhihii iyo lugihii buu ka bararaa marka dumarku bararkaa waxay u moodaan inuu ilmuhu si fiican ugu korayo laakiin waa biyo jidhka ku jiro oo nafaqadana nooc ka mid ah marka een, een, waxa ugu muhiima hooyadu inay miisaanka la socoto waktiga ilmaha miisaankiisu dhaadhacayo ay ogaato si isdegdeg markaa wax looga qabto ay xanaanooyinka iyo eh, xarumaha caafimaadka ay ku xidhiidho intaasna waxaa ku dhan dhegaystayaal barnaamijka dhakhtarka weydiiyey waxaa marti igu ahaa dhaktar mahdi cali maxamed oo qaabilsan xanuunada carruurta iyo nafaqayntooda kana howlgala rugta caafimaadka carruurta ee magaalada hargeysa intaasna waxaa inoogu dhammaaday barnaamijka dhakhtarka weydiiyey oo aad dhegaysataan maalin walba oo khamiis ah wuxuuna idinkaga yimid barnaamijka isku xidhka caafimaadka ee ka baxa idaacaddan v o a